bilowgii cutubkii laba iyo labaatanaad oo waxaa dhacay waxyaalahaas kadib in ilaah tijaabiyey ibraahim oo uu ku yidhi ibraahimow isna wuxuu yidhi waa kan markaasuu ku yidhi hadda kaxee wiilkaaga keligiis ah kan aad jeceshahay oo ah isxaaq oo u kac dalka mooriyaah oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dulbaxi buuraha middood oo aan kuu sheegi doono oo aroortii horaa ibraahim kacay oo wuxuu kooraystay dameerkiisii oo wuxuu kaxaystay laba ka mid ah dhallinyaradiisii iyo wiilkiisii isxaaq qoryihiina allabariga la gubo wuu u jeexjeexay wuuna kacay oo wuxuu tegey meeshii ilaah u sheegay maalintii saddexaad ayuu ibraahim indhihiisa kor u taagay markaasuu meeshii oo ka fog arkay ibraahimna wuxuu raggiisii dhallinyarada ahaa ku yidhi idinku halkan dameerka la jooga aniga iyo wiilkuna halkoo baannu tegaynaa oo ilaah ku soo caabudaynaa dabadeedna waannu idinku soo noqonaynaa ibraahimna wuxuu qaaday qoryihii allabariga la gubo oo wuxuu saaray wiilkiisii isxaaq isna wuxuu gacantiisa ku qaaday dabkii iyo mindidii markaasay labadoodiiba israaceen isxaaqna waa la hadlay aabbihiis ibraahim oo yidhi aabbow isna wuxuu yidhi waa kan wiilkaygiiyow markaasuu ku yidhi baleeg waa kuwan dabkii iyo qoryihii laakiinse mee wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa ibraahimna wuxuu yidhi ilaah qudhiisa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa wiilkaygiiyow saas daraaddeed labadoodiiba way israaceen oo waxay yimaadeen meeshii ilaah isaga u sheegay ibraahimna meeshaasuu ka dhisay meeshii allabariga qoryihiina wuu hagaajiyey markaasuu xidhay wiilkiisii isxaaq oo meeshii allabariga saaray qoryihii dushooda ibraahimna gacantiisii buu fidiyey oo mindidii buu u qaaday inuu wiilkiisii dilo markaasay malaa'igtii rabbigu samada uga yeedhay isaga oo waxay ku tidhi ibraahimow ibraahimow kolkaasuu yidhi waa kan markaasay ku tidhi gacantaada ha saarin wiilka waxbana ha ku samaynin waayo hadda waan garanayaa inaad ilaah ka cabsatid maxaa yeelay igama aadan laxjeclaysan wiilkaaga kaas oo ahaa wiilkaaga keligiis ah markaasaa ibraahim indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey oo wuxuu dabadiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira markaasaa ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey yehowa yireh xataa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa buurta rabbiga ayaa lagu arki doonaa kolkaasaa mar labaad malaa'igtii rabbigu ibraahim samada uga yeedhay oo waxay ku tidhi rabbigu wuxuu yidhi waxaan aad samaysay aawadood iyo wiilkaaga aadan iga lex jeclaysan kaas oo ah wiilkaada keligiis ah aawadiis ayaan nafsadayda ku dhaartay inaan barako ku barakayn doono oo aan farcankaaga u tarmin doono sida xiddigaha cerka iyo sida camuudda taalbadda xeebteeda oo uu farcankaaguna hanti'i doono cadaawayaashiisa iriddooda oo ay quruumaha dunida oo dhammu ku barakoobi doonaan farcankaaga maxaa yeelay codkaygaad addeecday haddaba ibraahim wuxuu ku noqday raggiisii dhallinyarada ahaa markaasay kaceen oo waxay wada tageen bi'ir shabac ibraahimna wuxuu iska degay bi'ir shabac oo waxaa dhacay waxyaalahaas dabadood in ibraahim loo sheegay oo lagu yidhi bal eeg miilkaah carruur bay u dhashay walaalkaa naaxoor waxay yihiin cuus oo ah curadkiisa iyo buus oo ah walaalkiis iyo qaymuu'el oo ah aaraam aabbihiis iyo kesed iyo haso iyo fildash iyo yidlaf iyo batu'el batu'elna wuxuu dhalay rabaqah siddeeddan bay milkaha u dhashay naaxoor oo ahaa ibraahim walaalkiis addoontiisii la odhan jiray re'uumah waxay iyana u dhashay tabah iyo gaham iyo tahash iyo macakah